deegaanka mucag runtii wuxuu ahaa deegaan dhibaato aada iyo aada u ballaaran oo xaalufinta dhirta ah loo geystay arrintaasoo sababtay meeshaasoo ahay dhulka maaragtay kulul oo cimiladeeda kulusha xeebta ah oo ilaahay ku manaystay geedka dhamaska la yidhaahdo iyo geedka quraxa la yidhaahdo oo ahayd meelaha ugu dhirta badan maxaan ku rahdaa calmadow inta ka sokaysa dhulkaa waxaa ku dhacay wax ishii dee aragtay uun la yaabtay runtii oo xaalufin aan in badan loo meydaan dayin oo geedkii sarena la dhameeyey geedkii hoosena la saaray ciiddiina lagu gubay taasoo dhibaatada badan haysay runtii bacda tacab waayogelin fara badan oo ka dhacday waxa aada isu xilqaamay qaar ka mid ah ee dadkii deegaamadaa degnaa oo go-aansaday in ay dhibaatada wixii dhulka loo geystay dee loo geystay bal waxa haray aan dhib loo geysan runtii aada baan ugu mahad celinaynaa inay maxaan ku rahay arrintaa lagu tashado oo laysu xil saaro oo maxaan ku idhaahdaa arrintaa ficil ahaan loo fuliyo sida aan ogahay ilaa ugu yaraan dhowr maxaan ku dhaha boqolaal hogood oo oo oo baxaayay oo la urursaday baa la gubay dhirtii maxaan ku rahdaa banaanka taallay baa la gubay welina howlgalkii waa socdaa waxaan rabnaa dadka shaqada qabtayna inaan maxaan ku u mahad celino waa mahadsantihiin ilaahayna ha idinka abaalmariyo annagana farxad bay noo